golaha imaamada iyo muslimiinta gobolka waqooyi bari kenya ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay go'aanka ay dowladdu ka qaadatay in ay xirto xarunta bixinta baasaboorada ee gaarisa iyo weliba go'aan ay dowladdu hindistay oo ahaa in masaajidada qaar la xidhi doono culimmadan oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay kulan xasaasi ah uga socday gaarisa ayaa wax ay dowladda ugu baaqeen in ay raaligelin ka bixiso go'aankaasi islamarkaana ay ka laabato wariyaha v o a maxamed faarax shire ayaa arrimahan ka waraystay sheekh xasan camey oo ah madaxa golaha imaamada ee deegaanada waqooyi bari kenya runtii waxaa waaye arrintan soo yeertay aad maqasheen beryahan dambe taqriiban hadda ay marayso laba taqriiban toddoba beri ay marayso waa arrin aad iyo aad looga dhaxo waana arrin maarata nasiib darre eh oo ka soo yeertay dowladda xaggeeda saaad maqlaysaan ama aad la socotaan waxaa la xihay xafiiskii socdaalka ka shaqaynayay magaalada gaaris oo u khidmaynayay muslimiinta gobolka waqooyi bari waagii hore intaan xafiiskan la xirin dhibaato fara badan ayaa ka jiri jirtay arrinta maaragtay baasboorada oo xujayda khaasatan markii wakhtiga xajka la gaaro bannaanbaxyo fara badan jimco kasta bannaanbax baa laga samayn jiray nairobi iyo meelaha muslimiinta ay ku badan yihiin idinku maxaad ka samayseen kulamo ayaad wadeen iminka kulan baad ka soo baxdeen guddoomiyihii gobolkaad la shiraysteen maxay tahay go'aamada ilaa iminka aad gaarteen arrintan waan ka qaylinay cawasho fara badanna waan ka dhiibnay meelo fara badan oo kala duwanna waan kaga hadalnay madaxdii faraha badnaa ee gobolka laga soo doortana maarata warkaa asaga waan gaarsiinay madax fara badan oo dowladdana warkii waan gaarsiinay ilaa iyo hadda wax tilaabo oo macno lahoo qumanoo la qaada ma laho waxay leeyihiin hadday ka tegi wayso xafiiska dadkii yaraa ee boqol iyo qadarka ahaa ee baasaboradood hadda meesha ay ku hakadeen waan soo bixinaynaa laakiin arrintaa arrin deeqaysa ma oho arrin ku filanna ma oho amarkana waxaad moodaa amar uu ka socdo nin cusub oo hadda laga qoray maaragtay xagga idaaradda socdaalka ninka dhairegta hadda loo xilsaaray cusub ninkaa inuu arrintaa iyada u wato laakiin arrintaa iyada eh waxaan hadda la sugaynaa ugu dambayntii madaxda kulli waan u sheegnay count commishna waan u sheegnay gafanaha kulli maamuladii kala duwanaa ee meesha ka jireen oo dhan waan la socodsiinay cawasho waan u geynay wax jawaab oo quman oo macno laho ilaa ay hadda nalaga siiya ma laho waxaa jiray in dowladdu ayaduna ay ku dhawaaqday qaar ka mida masaajidada gobolkan in la xiri doono cabsi darteed iyo weliba kooxa inay ku gabadaan arrinkaasi maxaad iska dhahdeen haddaa culimmatiin idinku wallaahi arrintaas saas oo kale waa arrin aad iyo aad u xun waa arrin laga naxo runtii dowladda dad shaksi dembi way yeelan doonaan ashkhaas gooniya dembi way yeelan karaan laakiin in la yidhaahda masaajid baa dembi lahoo masaajid baa la xidhi masjid guri ilaahi waaye guri ilaahina cid xiri karta oon maarata bini aadam oo awood iyo maarata u sheegan karta ma jiro shaksi haddii uu dembi leeyahay oo qof dembi uu leeyahay qofka dembiilaha aa la raadsan laakiin masjid baa la xiri arrinta arrin suurageli karta ma oo arrin dhici kartana ma oo laakiin dowladdu waxay ku andacoonaysaa inay gabaad ka dhiganayaan kooxo argagixiso ah tababarna ay ku qaataan idinkuna aad raalli ka tihiin arrintaa ma aaminsanin aniga annaga arrintaa ma aaminsanin masaajid gudihii horta meel tababar lagu qaadan kara ma oho waa meeshaa yaree aad aragta ee kooban ee cibaadada loo geli oo dadkao dhan soo geli oo nin walba soo geli
laakiin sheekh gobolka xeebtaoo kale waxaa jirtay inay gabaad ka dhiganayeen ay ku noqonayeen dhagaxtuurna ka samaynayeen soo ma ah markii dhacdooyin ka dhacayeen kala doonaa waxyaalahaas oo dhan aad maqlayseen waa waxyaala siyaasada ka dambeeyaan iyo interesiya haddana khaas baa ka dambeeyaan laakiin masjid sidiisaba meel gudihiisa tababar lagu qaadan kara ma oho meel wax laga abaabuli karo waxna laga samayn kara ma oho masjid markuu u badan yahay qofka wuu ka hadli karaa wax buu ka sheegi karaa laakiin meel abaabul iyo tababar iyo waxaa lagu samayn kara ma oho arrimaha noocaas oo kale ee lagu dhadhawaaqayo waxaa waa sumcad haleen waa magac haleen iyo ujeeddo iyo dana khaas oo kalea laga leeyay masaajiddaa la rabaa in la hadleeyo sumcadda muslimiintaa la rabaa in laga hadleeyo marka arrimaha wax suurageli kara ma oho wax dhici kara ma oho waxaan yeeli karnoon maarata aan ogolaan karnana ma oho waa tahay dowladdu masaajidda ay sheegtay kuwee ka mid ah wallaahi masaajidda way badan yihiin taqriiban waxay leeyihin ilaa iyo labaatan masjid bay hadda sheegahayaan xeebtayna u badan yihiin masaajidda hadda ay magac dhibeen annaga hadda xaggeena weli maana maqlin gobolka waqooyi bari iyo khaasatan gaaris oo hadda aan ku sugnahay weli maana maqlin laakiin waxay leeyihiin xagga maaragtay xeebta ayay masaajid si gooni ahaan u magac dhabayaan laakiin arrintaa totale annaga ma aaminsanin waa arrin maaragtay ujeeddo iyo qasad iyo dan kale laga leeyay wax masjid oo tababar lagu bixinayo ma laho xafiiska sare ee muslimiinta golaha islaamka nairobina shir iyo fadhi arrimaha ku saabsan baa laga samayn rabaa usbuucan dhexdiisa oo laga kulmi doonaa laga kulmi rabaa marka insha allahu arrimaha waa lagu dhex jira arrintaa way socotaa waa tahay ugu dambayntii maxay tahay talabixinta aad dadka muslimiinta siin lahayd iyadoo ay jirto in dad fara badan ee magaca muslimnimada ay ku gabaad kaga dhiganayaan dhacdooyin kala duwanna dalka kenya ka geysanayaan waa bariga africa wallaahi muslimiinta waxaan keliya oon dhihi lahaa nabadgelyada ha ku dadaalaan waana dad nabadda jecel dadka muslimiinta dad dhib jecel ma aho waa dad nabadda jecel waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta nabadda ha ku dadaalaan meel ka soo jooga ama nabadda ayaa maarata wadanka lagu wala noolaan karaa uuna laguna deeqi karaa cid alle ciday nabadgelye la'aan wadana cid ay rabtaba ha ahaatay ha laga hortago laakiin ma rabno in dadka muslimiinta si gooni ahaan loo bartilmaamaysto si gooni ahaan loo ugaarsado xuquuqdii ay lahaayeen maarata cidligooda iyo maarata xoolahooda iyo dadnimadooda in lagu xadgudbo oo la midta kooro muslimiinta si gooni ahaan loogu xadgudbo arrintaa ayada ma doonayno marka waxaan leenahay dadka muslimiinta meel kastoo joogaanba ha isqabsadaan ha midoobaan dantooda iyo masaalixdoodana dhinaco ha oga soo jeestaan kaasi wuxuu ahaa madaxa golaha imaamiyada deegaanada waqooyi bari sheekh xasan camey oo u warramayey waryaha v o a maxamed faarax shire